waa tahay mar kale galab wanaagsan halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a ergooyin kor u dhaafay saddex boqol oo qof ayaa maanta magaalada kismaayo ku ansixiyey dastuurka maamul goboleedka jubbaland haddaba waxaan khadka teleefoonka kula xiriiray wasiirka madaxtooyada maamulka jubba cabdiqani cabdi jaamac oon ugu horreyn weydiiyey hanaanka loo soo xulay ergooyinka maanta ansixiyey dastuurkan waa mahadsantahay walaal waxaa horta programkanu soo socday muddo xoogaa ah laakiin qaabka wax loo ansixiyey waxay ahayd saddex boqol oo laga soo kala xorey shan iyo toban degmo oo ay ka kooban tahay jubbaland degmo walbana waxaan kasoo xulnay ilaa shan iyo toban qof kadibna intii ka dhinaatay waxay sii galgaleen maaragta civil society oo kala qeybsamaan diaspora oo ayagana ka qeyb galaya qurba joogta iyo gruubo badan oo ayagana interest group ama civil society waxay dhahaan marka qaabka lagu soo xulana wuxuu ku salaysanaa inta m p oo ka jirta ama baarlamaanka dadka uga jira magaalo walba shan iyo tobanka degmay kasoo galaan m p walbana waxaa la siiyey ilaa afar qof marka toddobaatan iyo shan m p waaye marka afar qof lagu dhufto waxay noqonaysaa saddex boqol sidaasaa degmo walba ay dad oga yimaadeen dastuurkan waxaa loo gudbin doonaa xubnaha baarlamaanka jubbaland si ay u meel mariyaan haddaba iyadoo la ogyahay inuu muran ku saabsan uu jiray sharci ahaan dastuurko federaalka laftigiisu uu ka keenay mooshin baarlamaanka jubbaland markaan ka hadlayno sidee la isku waafaqin karaa sharciyan arrintan wallaahi dowladda federaalku hadda baarlamaankeeda wax sharciyada ay u haystaan inay ama ansixiyaan ama diidaan dowlad goboleedyada maamulada ay soo dhisteen ama governance systemkooda ma jirto maamulka jubbaland iyo shacabka jubbaland baa approval ay uga baahan yihiin baarlamaan kastoo la sameeyo laakiin dowladda federaalka waa run waa dowladda federaalka wadanka o dhan bay xukuntaa laakiin wax shaqo ay ku leedahay annaga sharciyan ma jirto qaabka ay isu maamulayaan dowlad goboleedada waxa dacabashaa u yimaadana ma jirin marka waxa u ahaa un go-aan si laablaka ah ay ku gaareen haddee go-aankiina waa aragtaa natiijada kasoo baxday wuxuu u horseeda wadanka deganaansho la-aan waan gartay xilka madaxweyne axmed madoobe sida uu qabo sharcigii iyo heshiiskii lagu soo kala seexday magaalada adhisababa wuxuu ku egyahay toddobiiyo tobanka bishanaynu ku jirno marka si waxaa dadku isweydiinayaan waxaana lagu dhawaaqay in doorasho la qaban doono shan iyo tobanka isla bishanaynu ku jirno sidoo kale haddaba sidee loo soo dooran doonaa madaxweynaha cusub
horta xilka toddobiiyo tobanka kuma ekeen aan ku soco toddobiiyo labaatanka agost wey toddobiiyo labaatanka agostna qodobadii in la sameeyay ahayd bay ku jirtaa qaabka loo dooranayana waa qaabka ama puntland ama meelaha aanay ka jirin loo doorto for example baarlamaanka ayaa dooranaya maadaama one man one vote aysan suuragal ka ahayn xilligan baarlamaanka shan iyo tobaatanka qof ah baa madaxweynaha u odaynaya ayagaa iska soo saaraya guddi baarlamaana oo maaragtay madax banaan oo doorashada ka shaqeeya waxayna dhacaysaa shan iyo tobanka waa sida maanta meesha laga sheegay laakiin guddoomiyaha baarlamaanka wuxuu yihi berrito ayaanu ka fadhiisanaynaa baarlamaanka ahaan go-aanka ugu dambeeya inaan kasoo saarayna haddii ilaaheen waan gartay mudane waxaa jira weli dad ku nool deegaanada uu ka taliyo maamulka jubba waxayna weli saluugsan yihiin hanaanku wax u socdo oo waxbay tabanayaan haddii mar kale maamulka hadda jira dib loo soo doorto maxaa ka dhalan karaa haddee maamulka dadku ma ay diidane waxaa dhici karta saluug inuu jiro hase yeeshee saluugaasi in la xaliyo waxay u taallaa maamulka uma baana wax dibadda oga yimaado waxyaalaha hadda dhacahaya oo xaqiirada naga yaabay waxaa ka mid ah dadku qaarkood inay isu arkaan meeshii qof qabiilkooda degan yahaba inay talada wax ku yeeshaan annaguna waxaan ku salaysanahay qaab degaan ah annaga qofkii degaanka jubbaland degan talada jubbaland waxbuu ku leeyahay laakiin qofkii jubbaland ka baxsan talada jubbaland waxba kuma yeelanayo waxaan aragnay dad badan oo dowladda soomaaliya ka tirsan ama hataa meelo kale ka tirsan oo dhahaya arrintaas in talana laka geliyay ahayd insa waxyaalaha hadda maaragtay istiidyada ay samaysanayaan waxay khusaysaa keliyaha dadka degaankooda ayagaana tala ka geysan karo waxaa soo haraytan cabashada dacbashadu waa iska noormal mar walba waa jiraysaa laakiin annaga dowlad ahaan waxaa naga go-an inaan xalino wixii cabashaha intii inta la qaada gacan saddexaad oo ama ujeedooyin kaloo badan leh gacanta loo gelin lahaa waxaa fiican wixii abashaa oo deegaanka uma xalinayaan laakiin qof aan deegaankan ahayn idi wax ka weydiin mayso sida loo maamulayo jubbaland kaasi wuxuu ahaa cabdiqani cabdi jaamac wasiirka madaxtooyada ee maamulka jubba wuxuu khadka telefoonka ugu warramayay cabdiraxmaan xuseen fure